sandheere hadda daqiiqad ka hor waxaa bilowday shil jaraa-id oo madaxweynaha ama guddoomiyaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay camar cabdilatiif cabdilcata ninka la yidhaahdo ee dalka masar u dhashay uu qabanayo islamarkaana uu kaga hadlayo kulamadii uu maanta la yeeshay mas-uuliyiinta dowladda iyo kuwa bulshada rayidka iyo kuwa maamul goboleedyadaba maanta gelinkii hore waxay kulamo la yeesheen qeybaha bulshada rayidka gaar ahaan waxay si gaara ula kulmeen haweenka waxaa kaloo hadda soo dhammaaday ilbiriqsiyo ka hor kulan ay la lahaayeen madaxda soomaalida oo isugu jira madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada marka hadda waxaa bilaabmaya shirkaasi jaraa-id oo faahfaahin dheeraada ka bixin doona dabcan kulamadii maanta ay la qaateen mas-uuliyiinta soomaalida waan gartay waxaad moodaa bulshada caalamka inay culays gaara saarayso arrinta ku saabsan doorashada soomaaliya inta badan waxaa la odhan jiray waxaan u daynaynaa arrinta dadka soomaalida inay arrintooda ay dhameeyaan ahmiyadda socdaalkan gaar ahaan kan maanta ay muqdisho ku joogaan dadkan danjirayaashan golaha amniga qaramada midoobay ka socda maxaa lagu sheegay
waxaa lagu sheegay ahmiyadda in ay culays saaraan islamarkaana madaxda soomaalida tusaan in ay doonayaan in soomaaliya sanadkan isbedel uu ka dhaco islamarkaana doorashadii la qorsheeyey ay dhacdo iyadoo aanay wax muddo kororsi a jirin iyadoo qaababkii horey wax loogu dooran jiray qaab ka bedelan wax lagu dooranayo sandheere qorshuhu wuxuu ahaa in marka ay soo dhammaato turxaan bixinta iyo ka fikirka hanaanka doorasho ee hadda laysku raacay ee hadda baarlamanka hor yaala in ay qolyahan yimaadaan oo ay kusoo beegmaan safarkooda islamarkaana loo sheego in wax walba ay soo dhammaadeen hadda wixii ka dambeeyana diyaar loo yahay in doorasho la aado iyadoo waktiyeysan iyo weliba qaabka loo gelayo doorashadaasi oo faahfaahsan laakiin taasi weli ma aanay dhicin xilliga haddaan kula hadlayo baarlamanka soomaaliya baa weli fadhiya oo ka doodaya nidaamkii madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalku ay isla soo meel dhigeen ee ku aadanaa doorashada sanadkan ee labada kun iyo lix iyo toban ka dhacaysa marka weli iyadoo aanay caddayn qaabkii doorashadu ay u dhacaysay waxyaabaha laga bedeli doono waxyaabaha sideedii loo dayn doono ayay qolyahani yimaadeen oo uu kulankooda kusoo beegmay ama safarkooda uu kusoo beegmay iyo lakulankooda madaxda dowladda
waan gartay isbedelaa lagu sameeya la yihi waxyaabihii madashu ay horey ugu heshiisay oo waxaa ka mid ah in magaranaysaa xubno ka socda deegaanka muqdisho lagu daro golaha sare ee baarlamaanka soomaaliya dabcan qodobo kalena way jiri karaan adiga magaalada dhex jooga oo wararkii ugu dambeeyna noo soo tabinayey rajada laga qabo in qodobadaas la bedelay si deg dega loogu heshiiyo si loogu tababushaysto in doorashadu xilligeeda ku dhacdo rajada laga qabo markaad eegto intee bay laegtay
sandheere markaan la hadalnay madaxda dowladda federaalka ah iyo weliba kuwa baarlamanka ee xildhibaanada ah ee haatan iyagu gacanta ku haya wax kabedelka heshiiskii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka madashii wadatashiga qaran ka soo baxay waxay ku sheegayaan in xaalku ah uu aada u adag yahay xildhibaanadu waxay ku dhegan yihiin qodobo kala duwan oo ay leeyihiin qodobadani waxay si toosa uga hor imanayaan dastuurka dowladda federaalka soomaaliya sidaas daraaddeed maadaama innagu aanu nahay sharci dejintii dowladda ma ogolaanayno inaanu ansixino qodobo ka hor imanaya dastuurka dowladda soomaaliya waana in wax laga bedelaa qodobadaasi halka haddii qodobadaasi ay ku adkaystaan iyaga in wax laga bedelana la leeyahay waxay dhaawacaysaa heshiiskii ay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay soo wada gaareen oo isagu u ekaanaya mid dib loogu laabanayo oo markaasi dhibaato ay macquul tahay inay ka dhalato islamarkaana ay sii daba dheeraato arrinta oo doorashada xilligii loo qorsheeyey aanay ku qabsoomin marka xaalku ma sahlana wuxuu ku xiran yahay baarlamanka soomaaliya iyo guddigii ay u saareen go-aanada ay kasoo qaataan qorshahaasi waan gartay haddaad eegto xubnaha baarlamaanka soomaaliya waan ognahay deegaano kala duwan bay kasoo jeedaan iyagu ma ka ma ka midaysan yihiin ku adkaysiga wixii hore loogu heshiiyey in lasii wado mise waxay ku kala waxay la aragti yihiin marba deegaanka ay kasoo jeedaan
baarlamaanka dabcan waa ti hore loogu gudbiyey qorshahan oo ra-iisul wasaaruhu u gudbiyey inkastoo ay sheegeen inuun inaanu qorshahanu faahfaahsanayn laakiin fadhi guud oo baarlamanka ah weli lama horkeenin maanta ka hor oo baarlamanka waatay u saareen guddi loogu magacdaray guddiga turxaan bixinta maalmihii lasoo dhaafayna arrintaasi ka waday gudaha magaalada muqdisho oo kulamo ay ku tafaftirayaan faafiyayaan ama ay ku faafeedayaan qodobadaasi kasoo baxay madashooda kashiga qaran ay ku guda jireen marka waxay kulamo la yeesheen madaxda ugu sarreysa dowladda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka oo wararku ay sheegayaan in la isku mari waayey kulamadaasi oo guddigii baarlamanka ugu saaray arrintaasi uu ku degan yahay in qodobadaasi wax laga bedelo oo aanay haba yaraatee sidaasi ku socodsiinaynin marka guddiga ay baarlamanka ugu saareen waxaad moodaa inay ka midaysan yihiin aragtida ah in qodobada qaar wax laga bedelo